waxaan maalmihii lasoo dhaafay aan ku guda jirnay kadoodidka iyo wadafalanqeynta qoraalka dastuurka uu yeelan doono maamul goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe dabcan wax maalmahan inoo hore weli oo aan insha allahu absidii qaaritaankeedii aan ku tegi doonaa laakiin waxaa lagu guda jiray in eedooyinka kala gudbisan ee labada gobol ka kala yimid oo ka kooban laba boqol iyo sideetan iyo toddobo ay ay si guud ay uga doodaan lixdan qodob oo uu ka kooban yahay dastuurka qoraalka dastuurka maamul goboleedka hiiraan marka dabcan qodobo xasaasiyahaa jiro aad dadku uga doodaayeen iyo kuwo iska standard oo waafaqsan mabaadida caamka ah marka geedi socodka ilaa iyo hadda si wanaagsan buu u socdaa ergaduna dabcan maadaama mas-uulkii ay ka talinayaan maamul goboleedka hiiraan shabeellada dhexe aad bay ay uga doodeen waxyaabo badanna dabcan weliba usii daneyn insha allahu oo galabshay iyo bixi iyo ay qaaga dhigi doonaan wa tahay waxyaabaha sida gaarkae loo xusi karo ay sida weyn uga doodeen ergooyinkan maxaad nooga sheegi karaysaa oo aad dadweynuhu la wadaagi kartaa maamul qoraalka dastuurka waxaa jira meelo banaan oo cutubka koowaad bidmasel ayaa ugu ugu ayaa ugu culus halkaasoo ay ku wada jiraan arrimo dadku ay si guud u wada fahmi karaan ayna wada danaynayaan ay kamid tahay magaca maamul goboleedka uu yeelanayo astaanta caalamka uu yeelan doono maamul goboleedka magaala madaxda maamul goboleedka uu yeelan doono arrimahaas oo dhan waxa weya waa arrimo xasaasiya gudaha labada gobol ay ay laleeyihiin inta kale ee dalka iyo iyo iyo dalalka diriska inoo ah arrimahaasi waa arrim aada uga hadleen nooca uu noqonayo madaxweynaha maamul goboleedka uu yeelan doono qofka xilka haynayo xildhibaan markuu yahay hadduu wasiir noqdo maxaa laga yeelayaa waxna saakay ayaan isla soo dhamaynay gada waxna insha allahu caaway baa loo midaysan yahay oo laga shaqayn doonaa iyo bixi iyo iyo bixi dambe kuwii ugu horreeyey maanta iyaadka ay u wada qaateen waxa ugu xooganay maga magaala madaxda meesha ay noqonayso magaalada ay noqon doonto iyo iyo sidoo kale isku hayn karaa hadduu noqdo asagoo isagoo xildhibaana hadduu wasiir noqdo maka tegayaa kursigii xildhibaannimada mase uu isku haysanaya wa waa gartay marka waxaa ka dhawaajitay in qofka xildhibaanka hadduu wasiir noqdo booska maka tegayaa isagana aad laga heshiiyey ergadu ay sidaan warkaa ka dareemay ay war isku raaceen iyo halka xarunta maamulka ay noqonayso marka intaa manoo sheegi karaysaa waxa lagu heshiiyey iyo halka xarunta maamulka ay noqonayso dabcan waxaan rabaa taasi inaan caddeeyo waxaad moodaa warbaahinta qaarkoodna inay hadda warar kala duwan ay soo qoreen aniga aan aniga oo aanan hordhacaynin natiijada kasoo baxayso qabi qoraalka dastuurka maalinta ugu dambeyso absida la qaadayo aniga aan hordhacaynin haddana si hordhaca baa waxay ergadu koox koox ah bay waxay ugu codeynayeen qodobada ay isku qabtaan isku qabashadaas marka annaga weli nambarada maanan isu dayin taasina caddeeyaan rabaa laakiin waa la tarjuman karaa oo oo oo dadka qaarkood way tarjuman karaan balse waxa ay dadku aada uga doodayeen magaala madaxda inay noqoto jowhar iyo inay noqoto buulo berde weli annaga xog saxa oon runtii ay tahay warbaahinta inaan la wadaago oo jirto ma jirto ilaa iyo ergada ayagu ay ay soo bandhigaan ay go-aankooda sheegaan laakiin waxaan uga mas-uul ahayn inaan la daadihino doodahooda inaan la daadi marka magaala madaxda buulo berde magaala madaxda jowhar labadaas arrimood bay isku barbardhigayeen si si ay isla qaateen iyo waxay ka baxeenba ma rabo inaan hor dhaco laakiin warar baa soo baxay oo sheegaya in ergadu ay doodba ka keeneen in buulo burde ay noqoto magaala madaxdii gobolka ama maamulka oo madaxweynuhu mar hore uu sheegay inay noqon doonto dadka qaarna waxay u fasiran karaan iyadoo reer hiiraan inta badan ay ka maqnaayeen shirka ay leeyihiin arrinkani waxba nagama khuseeyo haddii magaala madaxdii oo hiiraan laga dhigi lahaana laga wareejiyo so uma muuqanayso in weli ay dowladdu go-aan kala qaadanayso ay jujuubayso dadka dhinaca ka imaanaya ee reer hiiraan oo ay sii fogeyn karto arrinkan fiican waaye su-aal aada u fiican waaye markii dhan laga eego laakiin tan hore aan kuu saxa ah erge reer hiiraan oo ka maqan madasha mid laba boqol iyo dhowr iyo siddeetan baa ergada xeraysan oo dastuurkan loogu talagal inay ka doodaan salaadiinta qaar laakiin baa kasoo horjeeda oo dhan hal qabiil oo ka maqan ma jiro hal qabiil oo soomaaliyeed oo hiiraan iyo shabeellada dhexe degan oo ergatiisa ay banaanka taaganta saacadda horta ma jirto taas marka waxay afjaraysaa dad baa maqan marka sidii loo qaybshay kuraasta baarlamaanka ayaa waxaa lagu dhuftay tiro erge ah oo aanan cayimay oo aanan cayimaynin tiradaas ergada ayaa xerootay oo matelayo qabaa'iladoo dhan marka hiiraan iyo iyo shabeelle way u dhan yihiin umada waxaa kaloo iyadana aad dadku ay ay ugu ugu qabeen shayse ugu qabeen magaca uu yeelan doono maamul goboleedka hiiraan shabeellada dhexe oo soo jeedin badan markiiba ay fodlagtaas insha allah waxay noqon doontaa saacadaha inagu soo sida ayadana saacidan haddaa magacyada la soo jeediyey dhegeystayaasha la wadaagto qaarkood laakiin magac magacyada la soo jeediyey maxaa ka mid ah waxaa waxaa kamid a hiiraan shabeelle state oo kale maamul goboleedka hiiraan shabeelle waxaa kamid a waxaa kamid a hir shabeelle waxaa kamid a maamul goboleedka dhexe oo centraalka ah waxaa ka mid a maamul goboleedka midland waxaa ka mid a maamul goboleedka shabeelle waxaa ka mid a maamul goboleedka wadi shabeelle sidaas oo kale ilaa iyo dhowr iyo labaatan magac bay ay dadku soo jeediyeen oo isku dhadhow kale sugay wasaaraddu maxaa uga degsan gunaanadka shirka goorma ayaa u qorshaysan in shirkan lasoo gebagabeeyo oo la dhiso maamulkan hadda wadatashigiisa uu jawraga ka socdo ugu dambeyn taariikhda shan iyo tobanka bisha octoobar baa ugu dambaysa insha allahu oo qorshihii aan dejinay oo qorshihii shaqada ah